bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجmعين أma bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaximh اllه taعalى bab makan الraakb min الجanاaزة qofka fuushan oo gaadiidka fuushan booskiisa janaazada oo ka ahaanayo marka janaasada la sagootinayo qofka gaadiidka fuushan meesha uu janaasada uu ka soo ahaanayo hadda markaa wuxuu gelayaa aadaabu tashyiic janaasada sida loo sagootiyo aadaabteeda xaggee marka qofka sagootiyaha ah uu ka istaagayaa uu ka ahaanayaa janaasada hadda marka tarjamadani waa marka uu raakib yahay uu gaadiid fuushan yahay wbه qال أخبرnا زياد بن أيوبa qال xdثnا cبدالواxد بن واصل qال xdثnا سعيد بن عبayd اللahi وأخوه المغيرة جميعا عن زياد بن جuبyر وهو الثقفي البصري ثقة وkana يرسل عن المغيرة بن شعبة qال qال رsuل الlhi صلى الله عليه وسلم alraakibu khalfa aljanaasati alraakibu midka fuushan khalfa aljanaasati janaasada gadaasheeda u ahaanaya waalmaashii midka lugaynayana xaysu shaaa meeshuu doono ayuu ahaanayaa waatiflu cunuga yarka ana yusallaa calayhi waa lagu tukanaa korkiisa marka alraakibu khalfa aljanaasa raakibku marka janaasada gadaal inuu ka soconayo sidaas marka makaanu raakibi min aljanaasati wuxuu noqonayaa inuu gadaal ka socdo gadaal ka soo socdo kan lugeynayana meeshuu doono horay iyo gadaal iyo hareeraheeda intaba inuu ka socon karo ayb marka xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa raakibka isaga booska uu leeyahay gadaal inuu inuu ahaanayo ayb marka sidan ayaa hadda alimaamu النasaa-i xadiidka uu wariyey min طariiqi sacd bni cubayd اllaahi an ziyad bni jubayr bni can ziyaad bni jubayr can abiihi can اlmugiira ayuu musanifka meel kale oo imaan doonta oo ugu wariyey oo ziyaad iyo mugiiraة bnu shucba wuxuu dhexgeliyey ziyaad aabihiis xaafid ilmizina tahdiib lkamaalka waxau yihi almaxfuudu can abiihi canhu can lmuiira almaxfuudu can abiihi canhu ay can lmugiira macnaa marka waxa mugiira ka warinaya ziyaad maahane waa aabihii laftiisa aabihiis ayb riwaayadanse laakiin beyna ziyaad iyo mugiirata bnu shucba waxba uma dhexeeyaan ayb midaasuu marka isaga maxfuud ibnu maaja laba meelo isaga kusoo saaray min ariiqi moxamed ibni bashaar qeybta dambe keliya meesha kalena waxay tahay wuxuu kusoo saaray can ziyaadin can abiihi waana sida jaadada ah qaala baabu makaani اlmaashi min aljanaasati qofka soconayo booskiisa janaasada uu ka ahaanayo wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu bakaar alxaraaniyu qaala xadaanaa bishr bnu sariy can saciidin الthaqafiy can camihi ziyaad bni jubayr bni xayata can abiihi can اlmugiiraةi bni shucbata qaala qaala rasuulu اlahi sal l slm alraakibu khalfa اljanaasati wاlmaashi xayثu shaaa minha kan soconayo meeshuu doono waطiflu cunuga yarkaana yusallaa calayhi waa lagu tukadaa ilmaha yaryarkaa iyagana waa lagu tukadaa marka alimaamu shaafici iyo isaga wuxuu qabaa qofku haddii uu lugeynaayo janaasada inuu ka soconaayo yacnii horay inay kainay fadli badan tahay gadaal ka fiican tahay raakibka gadaal leh kan kale ee sagootinayo janaasada horay ayuu ka soconaa waxayna leeyihiin marka abubakar iyo cumar iyuu keeni doonaa marka inay hore ka soco jireen janaasada ee sidaasaana wuxuu leeyahay shafaacada u dhow waayo dadkan meydka wado waa u shafeecayaan ergo waayo ilaahay bay ergo uga yihiin oo yacnii ilaahu qofkan u dembi dhaaf ergan kaaga nahay waay ergaduna waa kasoo hormartaa qofka oo qofka ay u ergeynaysa iyadaaba kasoo horeyso marka nadar ahaan iyo macno ahaanna halkaasay ka fiiriyeen xagga adiladana waxay leeyihiin abubakar iyo cumar iyo rasuulka inay hore soco jireen iyo riwaayaadka xadiidkan hadda dambe soo socdo iyoyay xujaysanayaan ayb laakiin walmaashi xayu shaaa horay waa fadli badan tahay waayo ma ahane gadaal kama soo soco kara ma aha macnaha ayb xanafiyada iyaga waxay leeyihiin gadaalow ka soo soconaa waayo iyaga waxay leeyihiin waa sagooti waa tashyiic waa mushayic waxbuu sagootina qofka wax sagootinayana waa ka dambeynaa qofka uu sagootinayo iyaguna halkaasay feeriyeen laakiin xayu shaa'adaas waa sida meel walbo qofka lugeynayo waa ka socon karaa amaa afdaliyada marka la dhaho sidaas imaamu shaafici ku tegay iyo keyrkiis oo abubakar iyo nebiga yacni nebiga sal l slam iyo abubakar iyo cumar inay horay ka soco jireen wa bihi qaala aqbaranaa isxaaq bnu ibraahim wacaliy bnu xujirin waqutaybatu can sufyaana wahuwa bnu cuyayna can الzuhriyi can salimi can abihi anahu ra'aa rasuula اllahi sal l slam u arkay abaa bakrin wacumara radia allahu canhuma yamshuuna amaama اljanaasati iyagoo janaazada horteeda soconayaan wabihi qaala aqbaranaa mxamed bn cabdillahi bni yaziida qaala xadaanaa abi wahuwa cabdullahi bn yaziid almuqri qaala xadaanaa hamaamu huwa bnu yaxya qaala xadaanaa sufyaanu huwa thawriyu wamansuuru waziyaadu wabakrun huwa bnu waa'il bakarku waa ibnu waa'il kulluhum dhammaantood dakaruu waxay sheegeen annahu samicahu min aلzuhriyi yuxadiu sufyaanka waa ibnu cuyayna dhammaantood zuhri ayay waxay sheegeen inay ka maqleen yuxadiثu isagoo sheegayo ana saaliman ahbarahu ana abaahu oo ibnu cumara ahbarahu anahu ra'a nabiya sal l slama iyo wa abaa bakrin wa cumara wa cuhmaana yamshuuna bayna yaday ljanaazati janaazada horteeda inay soco jireen qaala bakrun waxdahu lam yadkur cuhmaana bakr bnu waa'il isaga ma sheegin cuhmaan inta kale cuhmaan way sheegeen marka lafdigan uu soo kaxeeyey lafdu bakrin ma aha marka kuwa kale lafdigooda uu soo kaxeeyey bakr ibni waa'il isaga cuhmaan kuma darin qaala abu cabdiraxmaan hada khaطa'un wsawaabu mursalun sida sawaabka waa mursal yani xadiidkan sidan hadda yani noo qoran waa loo wariyey tirmidi isaga wuxuu yidhi markuu xadiidka wariyey haakada rawaahu bnu jurayj waziyaadu wagayru waaxidi can الzuhriyi can saalimi can abiihi sida ibnu cuyayn oo kale macmar iyo yunus iyo maalig iyo wagayru waaxidinna way wariyeen can الzuhriyi ana الnabiya sal l slam maa macnaha waxay tahay macmar iyo yunus bnu yaziid iyo maalik iyo gayru waaxidin wax ka badan waxay xadiidka ka wariyeen can الzuhriyi zuhri marka isagaa wuxuu yidhi ana nabiya sal l slama kaana yamshi amaama aljanaazati marka zuhrina waa taabici waa mursal soo maha marka alimaamu الnasaa-i marka wuxuu leeyay wasawaabu mursalun ibnu cabdilbar wuxuu yidhi aلصaxiixu fiihi can maliki alirsaalu imaamu malik isaga xadiidka mursal uu ku wariyey walaakinahu qad wasalahu jamaacat hiqaat min asxaabi ibni shihaab jamaaco oo hiqaad oo ardadii ibnu shihaab الzuhri ayaa xadiidka mowsuul ahaan u wariyey minhum ibnu cuyaynata wamacmarun wayaxya bnu saciidin wa muusa bnu cuqbata intaaba marka wabnu ahi bni shihaab iyo ibnu akhi bni shihaab waziyaad bnu sacdin raggaas oo dhan marka waxay xadiidka zuhri iyagoo ka warinayo ayay mowsuul ka dhigeen azuhriyu can salim can ibni cumar ana nabiya sal l l slam marka xadiidka sida muuqato yani saxa mursalan wa musnadan labadaba waa la dhihi karaa waayo ibnu cuyeyne iyo raggan uu tilmaamay yaxya bnu saciid iyo muusa bnu cuqba rag waaweyn oo ajilla ah waay marka yanii mararka qaarna waxaa dhici karto ruwaaddu inay iyaga ixtiyaad iyo shaki dartiis yaqiinta iyagoo qabsanayo irsaal iyo hadduu iscaarido iyo wasli inay irsaalka qaataan maaligna weliba waa ku badnaaya isaga saas hadduu shakiyo irsaal iyo wasli irsaalka ayuu ku warinaya ayb marka zuhri mararka qaar inuu irsaaliyey mararka qaarna inuu musnad ahaan u wariyey labadaba way iska dhici karaan qaala baabu lmri bاsalaati cala اlmayit amarka lays amray cadayntiisiibuu u baab yahay bاsalaati cala اlmayiti meydka in lagu tukado wabihi qaala akhbaranaa cali bnu xujrin wacmr bnu zuraarata الnaysaburiyu qaala xadaanaa ismaaciilu can ayuba can abi qilaabata can abi lmuhallab can cimraana bni xusayni qaala qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi ina akhan lakum walaal idinka idiin sugnaaday qad maata wou dhintay faquumuu kaca fasalluu calayhi ku tukada marka inuu najaashi ahaa baa laga yaabaa ninka uu sheegaya xadiidkuna waa soo hormaray min ariiqi bni cuyayna marka wuxuu ka qaadanayaa faquumuu istaaga fasalluu calayhi waa amar qofka marka dhintay wuxuu leeyahay salaad in lagu dukado waajib u leeyahay oo haddiiba uu dhinto in markaa yacni haddownan ahayn qofda shahiid ah oo macrakadii ku dhintay haddii ounan ahayn in lagu tukadou leeyahay haddiiba isaga markaa ay dhacdo in markaa de meel aan looga tukanaynin iyo inuu ku dhinto gaalo dhulkoodao kale ama meel uun dad gaala un ay iska duugduugeen oo yacni dadkan sida hadda badaha iyo ku dhimanayo kale meel baa badda isaga soo tufaysaa kii joogaa uun iska god u qodayo iska duugayo kuwaasoo kale xataa haddii la hubsado la yaqiinsado inay dhinteen waxay leeyihiin in lagu dukado oo marka yacni qaa'ib ahaan loogu dukado ayay yeelanayaan salaad la-aan ma ahaanayo qofka muslimka qaala baabu salaati cala asibyaani ilmaha in lagu dukado salaada ilmaha lagu dukanayo korkooda wuxuu ku yimid cadaynteedii buu baab yahay wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa alxatu alxatu bnu yaxyaa wahuwa saduuqun yuqdi ninkan marka war badan baa ku jiro waa laysku khilkhilaafay axaadiidta ula goonida noqdana mararka qaar de qof sidaa layskugu khilaafay ama saduuqun yuqdi la yidhi xadiidka ula gooni noqdo xoogaa marka yacni waxaa weeyaan waxbaa nadar baa ku jiro can camatihi caaishata binti طalxata can khaalatiha caaishata umi اlmu'miniin radia allahu canha qaalat waxay tihi utiya rasuulu llahi sal l slam bisabiyin nebiga cunug yar baa loo keenay min sibyaani اlansaar ilmaha ansaarta ka mid ah fasallaa calayhi waa ku tukaday qaalat caaishatu waxay tihi caaisha faqultu waxaan idhi tuubaa lihaada kan laan jannaada u sugnaatay cusfuurun min casaafiiri ljanna shimbir shimbiraha jannada ka mid ah yani mid yar oo dad kuwaa yaraanta jannada ku gelaya lam yacmal suu-an xumaan weligiis ma samaynin walam yudrikhu mana gaarinba qaangaar ma noqonin qaala wuxuu yidhi nebiga awagayra daaliki kaagaa waxaan ahayn yaa caa-ishatu caa-ishaay maa dhahdid kaa a warkaas aada leedahay waxaan ahayn maad dhahdid khalaqa allaahu ljannata alla jannadii buu abuuray wa khalaqa lahaa ahlan dad buuna u abuuray wa khalaqahum wouna abuuray alla fii aslaabi aabaa'ihim aabbayaalkood duudkooda dhexdooda iyagoo ku jiro ayuu u abuuray jannada wakhalaqa annaara buu abuuray wakhalaqa lahaa ahlan buu u abuuray wakhalaqahum wouna abuuray fii aslaabi aabaa'ihim iyagoo aabbayaalkood dhabarkooda ku jiro ayaa jannay naar miday gelayaan loo abuurayba ooba diyaar ay alla uga dhigay xadiidkan markaa waxaa ku jiro lafdo ama jumlo oo xoogaa nakaara ay ku jirto daahirkiisa waxaad moodeysaa inuu leeyahay ilmaha yaryar ee aan qaan gaarin ee muslimiinta ah ee yaraanta ku dhinto inaan la dhihi karin ahlu janno way daahirku saasuu tusa waayo iyada markay tiri cusfuurun min casaafiiri اljannati lam yacmal suu-an nebigu waa ka celiya wagayra dalika waa ka celin ou ka celinaya marka ilmaha yaryar ee muslimiinta maxaa ma-aalkoodu muxuu noqonaya yaraanta ku dhinto iyagoon qaan gaarin waana meesha xadiidkan culimo badanba ay kaga maxalu inkaarkooda w waana meesha alimaam axmed xadiidkan cilalka imaam axmed sida looga wariyey fii riwaayati bnihi cabdillaahi canhu xadiidkan marka nakaarow ku xukumay alcuqayli alxaafid alcuqayli fi ducafaaءi alkabiir isagana sidoo kale meesha laga inkirayana waxa ay tahay owlaad lmuslimiin ee aan qaan gaarin ayuu jannada inaynan gelayninuu tusaa ijmaaca muslimiintana wuxuu ku guntanmay ilmaha muslimiinta ee dhinta iyagoon qaan gaarin jannada inay gelayaan ahlu janno ay yihiin oo ijmaaca culimo badan baa ijmaac xikaayootay ayb oo ibn cabdilbar ka mid yahay iyo qeyrkiisba marka ijmaacaasi marka lafdigan xadiidkan ijmaacaasuu ka hor imaana iyo adilo kale oo inay jannada gelayaan iyo laga fahmay ama tusayso marka xadiidka laba maslak bay culummada maraan akarkooda waxay marayaan maslak oo ah maslaku tacliil oo xadiidka in la cileeyo laguna cileeyo dalxat bnu yaxyaa ninkaa dalxat bnu yaxya ayaa la gooni noqday isagana waa laga hadlayba saduuqun yuqdi wixii isagoo kale uu la gooni noqdo oo bal axaadiid kale ku khilaafo de waxaa lagu xambaarayaa qaladaadkiisu inuu yahay binaan calaa dalika ayay culimada badankood xadiidkan ay dacfi jumladaasna kaaray ku xukumaan waxa kale wax u markhaati kacayaa jiro alimaamu nawowi isaga wuxuu leeyahay maslaku ljamci ayuu gelayaay wuxuu leeyahay xadiidku janno ma gelayaan ma tusaayo xadiidkan laakiin nebigu wuxuu u diidaa un jasminta bis wax aan daliil jasminin oo hebel hebel jannadow galaa aan la dhihin oo aayad ama xadiid aynan dhihin inay iyada jasmiso oy goosato ayuu diidaa nebiga sal alla ly slam arrintaasuu ka celinaa ma ahane ee ahlu janno ma ahan ma laga wado macnaha ee adiga arrinkan ma hubtide joog waayo macnaheed ha ka hadlin saasoo kale ay u dhiganta oo wuxuu tusaale uga dhigay ninkii sacd bnu abi waqaas oo nebigu intoosoo wax bixinayo uu arkay nin uu ka tegay uu yihi rasuul alla waa mu'min si inii innii uraahu mu'minan markaasuu yihi yani aw gayra dalika kaas waxaan ahayn maad dhahdid ama awa muslimun war waa muslim mu'min ha dhihin muslim dheh taasoo kale weeyaan uu leeyahay midaanna oo waxa u diidaa waxay tahay inay jasmiso iyadoo daliil uunan ka horreynin markaasna markaasaa qaabkaas marka yuu u jamcinaya calaa kullin xadiidka un marka waxaad moodaa in uu nooc dacfiya uu ku jiro jumladaas oo nakaara inay ku jirto hadda laakiin musanifka wuxuu u keenay fasallaa calayhi cunugaa yarkaa ee aan qaan gaarin nebigu waa ku tukaday marka ilmaha yaryar waa in lagu tukanayo qaala baabu salaati cala alatfaali ilmaha korkooda in lagu tukado markay dhintaan wixii ku yimid wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa saciid bnu cubaydillaahi qaala samictu ziyaada bna jubayrin yuxadidu can abiihi can ilmugiirati bni shucba anahu dakara ana rasuula اllahi sal l slm qaala alraakibu khalfa اljanaazati wاlmaashi xayثu shaءa minha wاطiflu yusallaa calayhi waa soo marnay wاطiflu yusallaa calayhi daasu ka rabaa qaala baabu wlaadi اlmushrikiin mushrikiinta ilmahooda yani gaalada ilmahooda mushrikiinta ilmahooda laba xaalad bay leeyihiinoo marka adduunyada la joogo ayaga waxay ku xisaaban yihiin waalidkood ayay ku xisaaban yihiin haddii marka ay dhacdo haddii uu dhinto laakiin aakhirada marka la tago xukunkiisa aakhiro ilmaha mushrikiinta ay dhaleen ee aan qaan gaarin yaraan ku dhintay iyagu maxay noqonayaan ahlu cilmiga iyaga laftooda oo isku khilaafsan yihiin xadiidkii dheeraa ee ibraahim nebigu marku jannada ku arkay oo midigta iyo bidixda ilmo yaryar ay ka fadhiyaan ee waxaa ku jirtay ilmahaasi daraari lmushrikiin inay ku jireen oo iyagu qaangaar aan noqonin ku dhintay aakhirada marka axaadiidtaas iyo marka la fiiriyo inay uun ahlu jannada ay noqonayaan qaar culimada ka mid a iyagu waxay leeyihin imtixaana laga qaada laakiin axaadiid iyadoo ay markaa taallo axaadiidta in la qabsadaa marka ka owleysan ama adduunyada marka la joogo laakiin haddii ay duruufba keento lacalla loo qasdi maayo iyaga wax dil iyo wax lamida iyo ma loogula qasdaayo laakiin iyadoo la dagaalamayo haddii iyagu wax gaaraan ilmaha mushrikiinta waa kuwii marka bacd alaxaadiid hum minhum iyo nebigu uu yidhi sal alla salam waa iyaga muslimiin ma u xisaabna adduunka marka la joogona ayb wbihi qala akhbaranaa isxaaqu qala akhbaranaa sufyaanu wahuwa bnu cuyaynata can zuhriyi can caطaء bni yaziid allayhiy can abi hurayrata qaala su-ila rasuulu lahi sal l slam rasuulka waxaa la su-aalay can wlaadi اlmushrikiin faqaala wuxuu yihi nabiga allahu aclamu allah ku ogaal badan bima kaanuu caamiliin waxay samayn lahaayeen yani hadday weynaa lahaayeen waxay noqon lahaayeen allah ku cilmila ayb marka marna nebigu kan waxaa ka muuqda tawaquf axaadiistaas kale uu tilmaamaya aakhirada iyo ibraahim iyo qisadiisa iyo kalena waxaa ka muuqda marka in meel uu ku salaynayo wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bn mubaarak qaala xadaana alswad bnu caamirin qaala xadaanaa xamaadu can qaysin huwa bnu sacdi can taawuus can abi hurayrata ana nabiya sal l slama su-ila can wlaadi اlmushrikiin ayaa la su-aalay faqaala allahu aclamu bima kanuu caamiliin wbihi qala akhbarana mxamed bn اlmuhana qala xadaana cabdالraxman wahuwa bnu mahdiy qala xadaana shucbaة can abi bishri can saciid bni jubayri can ibni cabaasi qala su-ila rasuulu اlahi sal l slm can wlaadi اlmushrikiin ayaa la su-aalay faqaala khalaqahum allahu allah abuuray xiina khalaqahum markuu abuuraayey wa huwa isaga oo aclamu ku ogaal badan bimaa kaanuu caamiliin waxay samayn lahaayeen wabihi qaala akhbaranii mujaahid bnu muusa can hushaymin can abi bishrin can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin qaala su-ila nabiyu sal l slam can daraari lmushrikiin ayaa la su-aalay faqaala allahu aclamu bima kaanuu caamiliin marka adduunyada markay joogaan hadda lagu tukan maayo iyaga dabcan waayo waxay iska xisaa mana lagu tukanaayo halka lagu aasaayana oo lagu duugayana waxay noqonaya qubuuraha gaalada waayo daahirku ayagu hadda saasay xisaabsanaayeen gaalada iyo ilmaha ay dhalaan ay iyagu dhaleen hadday ilmuhu dhintaan aakhira masaladeeda waa baab laakiin marka adduunyada la joogo qubuurihii dadkooda waalidkooda lagu duugayaa lagu duugaa salaadna lagu tukan maayo ilmaha ay dhalaan ayagana qaala baabu salaati cala shuhadaai shuhadada ee salaada lagu tukadaa caddaynteediibuu u baab yahay ashuhadaa hadda marka kuwa oo yacni xugunka shuhado ka ah xagga hawaabka iyo shuhadada ka ah ma laga hadlayo ee wuxuu hadda ka hadlayaa waxay tahay shahiidulmacraka kan goobta ku dhinta ma lagu tukanayaa wa bihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can ibni jurayjin qaala akhbaranii cikrimat bnu khaalid ana bna abi camaarin ahbarahu can shadaad bni lhaad ninkana suxbadiisa xoogaa la ysku yar khilaafsan yahay ana rajula min alacraabi nin reebaadiyaha ka mida jaa-a ila nabiyi sal l slam nebigu u yimid faamana bihi waa rumeeyey watabacahu waa raacay uma qaala wuxuu yidhi uhaajiru macaka waan kula hijroonayaa faawsaa bihi nabiyu sal l slama nebigu wuu ka dardaarmay ninkaa bacda asxaabihi asxaabtiisa qaarkood ayuu la dardaarmayo war ninkaa hala ogaado ayuu yidhi ninkaas reer baadiyaha oo yacni soo hijroonayo falamaa kaanat aswatan markay falamaa kaanat aswat falamaa kaanat markay ahayd aswatun ay falamaa waqacat haswatun kaana iska taamo waa falamaa kaanat gaswatun markay gaswo dhacday hanima nabiyu sala allahu calayhi wasalama sabyan nebiga maxaabiis ayuu haniimaystay faqasama waqasama lahu waa qeybiyey ninkaana qeyb buu uga dhigay uu siiyey fa acdaa asxaabahu asxaabtiisiibuu siiyey maa qasama lahu wuxuu u qeybiyey oo ninkaan intaa ninkan u haaya wa kaana yarcaa dahrahum gaadiidkooduu raaci jiray falamaa jaa-a markii uu yimid dafacuuhu ilayhi waa u dhiibeen marka intaanaa nebiga ku qoondeeyey ayaa layidhi faqaala wuxuu yidhi maa haadaa kani waa maxay qaaluu waxay yidhahdeen qasmun qasamahu laka nabiyu sal l salam waa qeyb uu nebiga kuu qeybiyey oo kuu qoondeeyey fa akhadahu waa qaatay fa jaa bihi ila nabiyi sal l slama nebigu ula yimid faqaala wuxuu yidhi maa haadaa kani waa maxay qaala qasamtuhu laka anaa kuu qeybiyo ku siiyo qeyb baad u heshay qaala wuxuu yidhi maa calaa haada atabactuka aniga kan kuuma soo raacin dadka isku mid maaha bani aadamku waa kala karti badan yihiin waa kala niyad adag yihiin waa kala yani ikhlaas badan yihiin marka wuxuu leeyahay anugu waxaan kuuma soo raacin uu leeyahay walaakin itabactuka waan ku soo raacay calaa an urmaa in la gano ilaa haahunaa meeshaan in la igu gano ayaan kuu soo raacay buu yidhi wa ashaara ilaa xalqihi dhuuntuu ishaaray marka aniga leeb inuu halkaas iiga dhacan kuu soo raacay anuu adiga ku garab taagan oo diinka diinkii difaacayo ilaalinayo wa ashaara ilaa xalqihi bisahmin leeb lagu gano ayuu sheegay fa amuuta aan dhinto fa adkhula aljannata jannada aan galo ayb mar walba de qofku waxyaabaha uu ku dagaalamo ama naftiisa u gooyo ama uu markaa yacni isagu maalkiisa iyo naftiisa iyo u bixiyo sida badan waxa ay tahay de wax uu aada agtiisa qaali uga aho aada agtiisa qaali uga aho ee adduunyadana gaal iyo muslim labadaba yacni shayga qaaliga ah in la ilaaliyo oo la garab taagnaado oo yacni waxaa nuqsaaminaya ama baabi-inaya laga ilaaliyo waa wax ummaduhu dhan isla qabaan waay maahan muslimiinta keliya in lagu soo riixo oo laga dhigo ayagu inay dad gardaraysanayaan waa maxay bay kuleeyihin diin oo dagaal sheegayso maxay tahay diin waddan aan dagaal aaminsanayn maba jireen mid walbaa wuxuu hub iyo ciidan iyo dad isu kor saarayaa wax kale ma ahan wuxuu rabaa inuu ilaashado waxyaabaha isaga sharafka u ah oo agtiisa qaaliga ka ah inuu ilaashado dadka muslimiinta agtooda diintaa kow ka ah kabacdi naftii baa imaanayso maalkii baa imaanayo wahaakadaa marka wax qariib ah diinta islaamku ay ku leedahay ma jiro in markaa jihaad la sharciyeeyey oo la waajibiyey ama yacni la jideeyey wax oo yacni caqligana kama foga wax caqliga ka fogna maaha wax oo markaa yacni ummaduhu aynan qabin oo muslimiinta u gaarana ma aha yacni laakiin dadka waxaa mushkilaha marka qaar badanoo dad dad badan oo muslimiina in qur-aanku shubahaad looga furo weliba waa maxay aayadahan hala dagaalamo iyo sheegaya dagaal maxay tahay adduunyada silmi iyaa la rabaa yaa adduunyada silmi wax silmiga rabaayseyi nin walba isaga inuu wax badsado isaga inuu dadka u koreeyo nin walba rabaaye marka arrintaas islaamka ceeb maba looga dhigi kara aslanayb ninkan marka faamuuta fa adkhula aljannata faqaala wuxuu yidhi qofku marka inuu tamani karo nafsadiisu inay ku go-do ilaahay xaggiisa waa inuu shaygaas uun yacni waxaan uu ku socdo naftiisa ku goynayo waa inuu hubiyaa laakiin inay wax saxa yihiin dariiq saxa oo aynan marka wax shubha ku jirto ama wax yacni baatil iyo xaq dhinacyo isaga eg eg iyo waxaa inuu caddaystaa laga rabaa qofka taas isagay u taallaan fa qaala wuxuu yidhi marka in tasduqi illaaha haddaad ilaahay run u sheegto yasduqka ilaahay kuu run sheegay adigana falabisuu qaliilan wax yar bay nagaadeen uma nahaduu waa hinqadeen oo waa kaceen fii qitaali lcaduwi cadowga dagaalkiisay u kaceen fa utiya bihi nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigaa loola yimid ninkii yuxmalu isagoo la sido qad asaabahu sahmun leeb ou asiibay xaysu ashaara meeshii ou tilmaamay baa leeb uga dhacay faqaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi ahuwa huwa isagu isaga ma yahay qaaluu nacam haa bay yidhahdeen qaala sadaqa allaha ilaahay buu run u sheegay fasadaqahu ilaahayna runuu u sheegay isaga uma kafanahu waa karfaniyey annabiyu sal l slam nebigaa karfaniyey fii jubbati nabiyi sal l slam nebiga jubbadiisa dhexdeeda lagu kafaniyey uma qadamahu waa hormariyey fasallaa calayhi waa ku tukaday fasallaa calayhi maxalushaahidka marka halkaan waa qofka shahiidka ma lagu tukanaa bacda ahlilcilmi waxay leeyin waa lagu dukanaa shahiidka xadiidkan oo kale ay qabsanayaan waxay qabsanayaan xadiidka soo socdee uxud inuu nebiga ku dukaday waxyaabaha qaar kalena xadiid baab baabka soo socdo xadiid ku imaanayo dadkii uxud nebigu markii ay dhinteen goobtii unbuu ku duugay mana ku tukanin markhaati anaa u ahna waa yiri kuwaan meeshaana markaa da jumhuuru ahlilcilmi oo inaan lagu tukanin qaba ayaa kaas xadiidtaas qabsaday kan marka sidee la yeelaa xadiidkan qaar baa marka waxay leeyihiin shadaad bnulhaad ee suxbadiisa baa war ku jira oo imaam axmed baa abu daawuud baa imaam axmed wuxuu ku yidhi samica shadaad bnulhaad min annabiyi sal ly slam ma ka maqlay faqaala wuxuu yihi qad rawaa wamaa adrii waa ka wariyey laakiin ma ogiyo tuxfatu taxsiilka ciraaqi saasuu sheegaan haddii xadiidku ou ansaxana waxaa dhici karto yacnii dagaalkii inuu leebkii ku dhacay dhaawac ou noqdo gadaal ka dhintay ee marka shahiidku haddii dhaa uu kusoo dhaawacmo macrakada laakiin dhaawacii gadaal dambe mar la keenay oo iska dhinto oo dhaawac dambe uu u dhinto isaga qof uun caadi u dhintay oo kale iyaa laga iyuu noqonaa in la dhaqo lagu tukaday ee waa kan goobta ku dhinto waayo midka oo kan marka aan la dhaqaynin laguna tukanaynin riwaayaadkuna way iskhilaafeen runtii oo riwaayaadka uxud dadkii ku dhintay nebiga maku dukaday mase kuma dukanin imaamu shaafici wuxuu yihi jaaءat اlأkhbaaru kaأnahaa cayaanun akhbaarta axaadiidta way timid sida iyadoo loo jeedo min wujuuhin mutawaatiratin bay ka timid ana nabiya sal l slama lam yusalli calaa qatlaa uxud uxud kuwii lagu dilay inuunan ku dukanin waruwiya anahu sallaa calayhim inuu ku dukadayna waa la wariyey wakabara calaa xamsata sabciina takbiira toddobaatan allah takbiir inuu xamse u takbiirsaday laa yasixu laakiin wuxuu yidhi ka waxa ma ansaxayn kaas ilaa uu yidhi waamaa xadiidu cuqbata bni caamir waa kan lagu soo socdo aan akhrina marka uma qadamahu fasallaa calayhi fakana mima dahara min salaatihi waxyaabihii salaadiisii ka daahira ka muuqday waxaa ka mid ahaa allahuma hada cabduka kharaja muhaajiran fi sabiilika faqutila shahiida ana shahiidu calaa dalika marka inuu fasallaa calayhidan ey dacaa lahu inay iska taha dhici karto oo hadda salaadan la yaqaano janaasada inaynan ahaynba ayb wbه qال أخبرnا qتyبة qال xdثnا الlyث عن يزيد عن أbي الخyر عن cقبة أن رsuuل الlhi صلى اه سلم خرجa yوما buu baxay faصلى عlى أهلi أxudi buu ku dukaday صلاaته عlى الmyت salaadiisa uu meydka ku dukado ثuma انصرفa ilى الmنbri buu usoo gadoomay faqاala wuxuu yihi إنii فرط لكم anigu waxaan idiin ahay ceelalyo وإنii شhهيid عlaykم marqaatiyaan korkiina ku ahay idin marqaati kaca marka imaamu shaafici xadiidkan oo cuqba wuxuu ka yidhi faqad waqaca fii nafsi اlxadiidi xadiidka cuqba waxaa ku dhacday ana dalika kana bacda hamaani siniin xadiidkan riwaayaadkiisa waxaa ku dhacday nebigu inuu ku dukaday uxud shuhadaau uxud bacda hamaani siniin sideed sano ka bacdi ee qofkana janaasada marku dhintaa lagu dukadaa laakiin sideed sano ka bacdi qof waa hore dhintay laguma dukado marka wuxuu rabaa inuu yidhaha alimaamu shaafici fasallaa calayhidan waa u duceeyey salaatahu cala lmayitina sida uu meyd ugu duceeyo kale soo ma garani ama waxaa kaloo bacdi riwaayaat sida laga fahmayo nebigu markii uu dhimanay uu dhiman rabay agteeda ee dadkii noolaana waa waa ku dhex jiray asxaabta kuwii dhintayna maadaama uu mar walba booqo jiray oo shuhadaa uxud dadkii uxud ku shahiiday nebigu ou hadba soo booqa jiray mar walbo ee markii uu dhiman rabay agteeda sagootin booqashadiisii ugu dambeysay ee sagootinta ahayd ayuu nebigu ku daahay waana u duceeyey duco dheer buu ugu duceeyey marka xadiidka bukhaarigana waa tilmaamayo kal muwadici axyaaan wa amwaatan nebigu sanadkaa wuxuu ahaa dadkii nool iyo kuwa dhintayba mid sagootinayo kaloo ahaa marka arrin iska duco ama sagootintii u dambeysayoo inkastoo nebigu marku dhinto kabacdina uu nool yahay haddana xayaatadaas waa ka duwan tahay tii adduunyada markuu joogay oo ugu imaan jiray oo ku salaami jiray kusoo booqan jiray ayb marka wuxuu yidhi sideed sano yacnii walmukhaalifu yaquulu xanafiyada waa kuwa dhahayo shahiidka waa lagu tukanaye mukhaalifku wuxuu leeyahay laa yusallaa cala alqabri idaa daalat ilmudda hadday muddadu dheeraato qabri inta la kor yimaado lagu dukan maayo isagiio saa aaminsan haddana sideed sano ka bacdi soo u deliishanaa xadiid sideed sano kadib baa nebigu u yimid waa ku dukaday see u deliishanaa marka qaala wakaanahu sal ll l slama dacaa lahum inuu u duceeyey wastakfara lahum xiina calima markuu ogaaday qurba ajalihi waa kaas inuu soo dhowaaday waqtigiisa muwadican lahum bidalika iyagoo isaga oo ducadaa ku sagootinayo ayaga walaa yadulu dalika calaa naskhi اlxukmi الthaabiti xukunkii hore oo inaan shahiid lagu dukanin kan ma nasakhayo ilaa waa duco iyada hadda waxaa laga hadlaya ee salaad janaaze iyo ma aha ibn اlqayim isaga wuxuuba ku daray zaadulmacaadka walam yucraf canhu sal l slam anahu sallaa calaa axadi miman istushhida macahu fi maqaaziihi wakadalika khulafaa'uhu اraashiduuna wanuwaabuhum min bacdihi rasuulka dadkii isaga marka uu duulaamada qaado kuwii dhiman jiray oo meeshaa ku shahiidi jiray kuma duka jirin nebigu sal l slam hadduu ku duka jirayna waa la sheegi lahay ayb qaala baabu tarki salaati calayhim in lagu tukado dadka shuhadadaa in laga tago oo aan lagu dukanin yacni caddaynteediibu u baab yahay salaadooda in laga tago ka tegiddeeda oon laguba tukanin wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana allaythu can ibni shihaabin can cabdiraxmaan bni kacb bni malikin ana jaabira bna cabdillaahi ahbarahu ana rasuula اllahi sal l slama kaana yajmacu bayna arajulayni wuxuu jamcinayay laba nin min qatlaa uxudin dadkii uxud lagu dilay ah fii hawbin waaxidin hal maro uma yaquulu wuxuu dhahaya ayuhumaa kee koodeebaa akharu badan akhdan xagga qaadashada lilqur'aani la qaata kee ku badan faidaa ushiira ilaa axadihimaa midkood haddii la tilmaamo qadamahu fi laxdi godkou ku hormarinayay qaala ana shahiidun calaa haaulaa'i wuxuuna dhahaya anigu waxaan ahay kuwaan markhaati mid u ah wa amara bidafnihim bidimaa'ihim wuxuuna amray in dhiigooda lagu aaso walam yusalli calayhim mana ku tukanin walam yuqasaluu mana la dhaqin waana riwaayadan bukhaari iyaa warinaya waa caddahay marka inaan lagu tukanaynin riwaayadan marka midani waa maqsuus waayo weliba yacni waayo si gaar ahaaneed kuwan shuhadada inaan lagu dukaninoo toos u magac sheegay xadiidkan oo u tilmaamay kii horena ixtimaal ayaa jiri kari weliba markaanoo kale ma la dhahayo almuhbitu muqadamun cala annaafi qaacidadaas markaan mama soconaysa waayo naafigu markaan shay maqsuusou ka hadlaa shay maqsuusa marku ka hadlaayana cindahu ziyaadatu cilmin walidaalika marar badan baa marka yacni qofka naafiga ee warkiisa la qaataa bal marka baabu-shahaadaad iyo la joogo iyo dhaaraha iyo marka la joogo qof baa wuxuu ku dhaaranaa cadamulcilmi cadamulcilmi maxay tahay waa nafyi soo maaha marka nafyigu laftiisu marka waxuu cuskanaa marar hadduu nafyigu haddii uu yahay khaas oo uu maxal gaar ah ku arooraayo ihbaat caama ma laga hormarinayo hadda halkan masaladan haddaad fiiriso nafyigii wuxuu ku dhex aroorayaa shahiid bes uu ku saabsan yahay shahiid salaad laguma dukanayo nafyigu saasu naafigu sidaas u dhahaya midkan muhbitkana marka isagu macnaha wuxuu tilmaamayaa waxa uu sugayaa waxay tahay waaqica nebigu uu markaa ayuu ka waramaa shuhadaa uxud oo ugu tegay sideed sano ka bacdi marka midkaana ziyaadatu cilmi haysta la dhihi maayo bal naafiga hadda cilmi haystaba sababtoo wax gaara waay wuxuu anfinayo ka waramayo waxaana nafyiga noocaasina ma imaan karo ilaa bacda cilmin unbuu imaan karaa ayb imaamu nawowina wuu ka hadlaa kitaabkan majmuuca zarkashi laftiisana manhuurka kitaabka oo alqawaacid alfiqhiyaha uga hadlo almanhuur oo zarkashi uu leeyahayna wuu kaga hadlay qodobkan qaala baabu tarki salaati cala almarjuumi midka la rajmiyey in lagu dukado ka tegista laga tegayo waxay ku yimid qofkii yacnii xuduuddu ay disho yani xuduud sharciga ku dhacday oo ku dhintay oo lagu dilay maalan waa zinaystay muxsan bau ahaa waa la rajmiyey waa dhintay sidaasuu ku dhintay ma lagu dukanayaa kaas awalan marka hore islaamnimadiisa layskuma haysto oo qofkan la rajmiyey ee zinada ku dhacay zinada diinta uga bixi maayo oo zino uu zinaystay kuma kufrinayo ayb haddii marka gaalnimo mar aan loo waxaa loogu aan loogu tukanaynin gaalnimo aynan ahayn tarkigaani marka see u fasirmaa wuxuu u fasirmayaa marka dadka ahlu fadliga iyo imaamka muslimiinta iyo inaynan ku dukanin si looga canaanta dadka dembigaas oo kale oo aan loo sahashanin وبه qال أخبرنا محمد بن يحيى ونوح بن حبيب qال xdثna عبدالرزاq qال xdثna معmر عن الزهري عن أbي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجuلا min أسلم nin qoladaa ka mida jaءa ilى النبي صلى اه عل سلم nebigu u yimid faاcترفa بالزنا زina ayuu qirtay faأcرضa canhu nebigu waa ka jeestay ثuma اcترفa haddana waa qirtay faأcرضa canhu waa ka jeestay ثuma اcترفa waa qirtay faأcرضa canhu waa ka jeestay xataa shahida calaa nafsihi arbaca maraatin ilaa afar jeer oo naftiisa uga marqaati kacay faqaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi bika junuunun warwaali miyaa kugu suganoo mawaalan tahay qaala laa maya buu yidhi qaala axsanta nikaax ma kusoo dhadhamisay saxiix ah qaala nacam haa fa amara bihi nabiyu sal l slama farujima nebigu waa amray waa la rajmiyey falamaa adlaqathu lxijaaratu dhagaxdii markay ka badatay fara waa cararay fa udrika waa la gaaray fa rujima waa la rajmiyey famaata waa dhintay faqaala lahu nabiyu sal l slam nebigu waxauu yihi khayran yani yakunu khayran khayr ayuu ahaanaya walam yusali calayhi mana ku dukanin nebiga sal l slam marka walam yusali calayhidaabuu ka rabaa rasuulka marka haddii uunan ku tukanin sababtuuna ugu tukanin maxay tahay waxaa laga yaabaa in uu ugu tukanin zajri darteed si dadka kale mar haddii salaadii nebiga ninkaa ay ku seegtay macsi ay ku seegtay dembigaa dembi weyn inuu yahay oo laga fogaado si qof walba uu markaa ugu dadaalo siduu ku heli lahaa salaadii rasuulka sal alla l slam ibnu taymiya isaga wuxuu yidhaahdaa waa la jamcina lagu dukan maayo bannaanka si ay dadka u arkayaan ma ugu tukanayo hoos laak waa uga duceyna ilaa salaatuljanaaza awalba ducay ahayd waa u ducaynaa lianna qofkan iimaankii waa leeyahay mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi marka meeshaas in duco looga duceeyo oo hoosta uu uga duceeyo maslaxadii ducadana ha helo dadka kale maslaxadoodana yacni hala fiiriyo oo in ninkan arrintiisa ay dersi laga qaato walam yusalli calayhi asaga kuma tukaninaa la yidhi keyrkii inuunan ku dukanin ma laga fahmayo meeshaas asaan ku tukanin laakiin saxaabadaa ku tukatay waana dhihi jiray saasoo qofka dayn iyo lagu yeesho waatuu dhihi jiray salluu calaa saaxibikum idinka ku tukaduu dhihi jiray asaga kuma tuka jiri markaa dadka ahlu fadliga oo kale dadka macaasida la jahro ku dukan maayaan si ay dadka uga arrintaa canaan ugu noqoto qaala baabu salaati cala almarjuumi tarjamada hadda cagsigeeda waayo qofkii la rajmiyey in lagu dukado wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa hishaamu can yaxya bni abi kahiirin can abi qilaabata can abi lmuhallab can cimraana bni xusayn ana imra'atan min juhaynata atat rasuula allahi sal l slam nabigay u timid faqaalat waxay tihi inii zanaytu anigu waan zinaystay bay tihi wahiya xublaa iyadoo uur leh fadafacahaa ilaa waliyihaa weligeeduu u dhiibay faqaala axsin ilayha usoo ixsaan fal faidaa wadacat hadday dhasho oy dhigto faatinii bihaa iila kaalay falamaa wadacat markay dhigta jaa-a bihaa waa la yimid fa amara bihaa waa amray bacdi riwaayaat inay nuujiso cunugii marku cunugeedii uu noqday cunug xoogaa koray oo iyada ka go-i karo markaa ayuu fa amara bihaa wuu amray fa shukat calayha hiyaabuhaa dharkeedii baa lagu xirxiray uma rajamahaa waa rajmiyey uma sallaa calayha waa ku tukaday faqaala lahu cumaru cumar wuxuu ku yidhi atusallii calayha waqad zanad rasuul allow maku dukanay iyadoo zinaysatay uma sallaa calayha ay hadda ka rabaa marka kanna wuxuu ku tusaa in lagu tukan karo ay bannaan tahay dadka oo xuduudda ku dhinto in lagu dukan karo maadaama ay muslimiin yihiin kii horena marka waa min baabi zajri in looga tegi karo oo uunan isaga ku dukanaynin qofka ahlu fadliga marmarna inuu ku dukan karo dadka markaa labada maqasadba waa la rabaa in la gaaro faqaala wuxuu yidhi laqad taabat towbatan waxay towbad keentay towbad low qusimad haddii loo qaybi lahaa beyna sabciina min ahli lmadiinati toddobaatan reer madiine ah haddii loo qaybin lahaa la wasicathum oo ku filnaa lahayd maagtan yacnii waxay towbad keentay toddobaatan qof towbad deeqi deeqi lahayd ayb wahal wajadta ma ma aragtay towbatan towbo afdala ka fiican oo ka fadli badan min an jaadad inay ku deeqday binafsihaa nafsadeeda lilaahi casa wajal ilaahay dartii qofkan waa qarso kartay waa isqarin kartay iyadii alla ka cabsi darteeday u timid u qiratay nafsadeedii inay cabsi alla darteed u dhiibtay wax ka fiican ma arkaysaa ayb marka meeshanna marka ictibaarkanna marka waa jira ayb bacdi riwaayaat waxay leeyihin waxay towbad keentay towbad low qusimad low taabahaa saaxibu maksin la nafacathu waxay towbad keentay towbad mid canshuur qaada hadduu towbad keeni lahaa anfici lahayd marka yacnii dembi kabiira ah towbad anfici lahayd ama toddobaatan dunuub waaweyn gashay towbadooda oo kale ayay towbad keentay wada gaargaari lahayd qaala baabu salaati calaa man xayafa fii wasiyatihi qofkii wasiyadiisa ama dardaarankiisa dhexdeeda ku jowr falo wasiyadu marka in lagu jowr falaa iyada lafteeda waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn oo qofku markuu dhiman rabo inuu dadkii u yeero waa dardaarma intuu dhaho uu yidhaahdo hebelna intaasaan siiyey hebelna intaasaan siiyey isagoo dadka qaar rabo inuu ku taagsado oo uunan dhaxal iyo waxba aynan helin rabo qofkaasoo kale marka dee aakhir xayaatii buu dambaabaa waana khatar waay waxaan marka haddaad dardaarmayso inaadan u dardaarmin si qalad ah oo qur-aankana de waa ku jirtaa wasiyatan hayra mudaar iyo wasiyad aan waxba lagu dhibaynin gadaasheeda faman khaafa min muusin janafan aw iman faأslaxa baynahum falaa ima calayh xataa wasiyada hadday qalloocantaha waa la toosi karaa marka waa dembi kabiire ah qof galay waa lagu duka karaa wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin qaala xadaanaa hushaymu can mansuuri wahuwa bnu zaadan can اlxasan can cimraana bni xusayni ana rajula actaqa sittata mamluukiina lix addoon ayuu xoreeyey lahu isaga ou lahaa cinda mowtihi dhimashadiisa agteeda xoolo dhanna lixdaasuu ka qabaa walam yakun lahu maalun maalna uma unan sugnaanin hayruhum aan ayaga ahayn fabalaga dalika annabiya sal l slam arrintaa nebigay gaartay faqadiba min dalika arrinkaa marka waa ka carooday nebiga maaloo dhan lix addoonuu ka qabaa lixdiina waa wada qeybiyey dadkou dhibi rabaa marka oo isaga dhaxalkiisa leh ayuu dhibi rabaa wa qaala wuxuu yidhi laqad hamamtu waxaan hamiyey allaa usalliya calayhi inaanan ku tukanin baan hamiyey uma dacaa mamluukiihi addoommadiibuu u yeeray fajaza'ahum waa kala qeybiyey halaaata ajzaa'in saddex qeyb labo labo labo u qeybiyey saddex qeyb saas waayo lix marka saddex loo qeybiyo waa labo labo labo uma aqraca baynahum waa u qori waa qori tuuruu sameeyey faactaqa thnayni labuu xoreeyey wa araqa arbacatan afarna addoonnimaduu ku celiyey yanii ninkan wax ka badan thulu saddex meelood meel wax ka badan dardaaran xaq uma laha maxjuur waayo waxaana looga xajiriyey limaslaxati alwaraha marka warahadii waa in loo ixsaan falo asagii inuu aakhiro ilaahay wax usii horumarsado cadaaladda sharciga feeri addoommadan laftooda labadii la doono lagama soo bixinina qori tuura baabkooda la galay saddex meel buu nebiga cadaaladda ka sameeyey balfeerina ninkan isaga warasadiisii waa loo waa loo cadaalad falay asagii laftiisiina waxaa la yidhi war lixdaani labo waa kugu filan tahay inaa ilaahay ugu dhawaatay qaada labadaas maa ee labada la qaadanayo xoroobayso xornimada qaadanaysa maxay noqonaya haddana ayaga laftooda waa loo cadaalad falo waa loo qori tuuray nasiibkooda labadii qoriga ugu dhacayaa baxday afartii kale addoonnimo ayay baaqi ku noqotay marka xoreyntu inaynan ansaxaynin marba haddii maa zaada cala thuluth wixii ah inaynan ansaxaynin cidqiga ictaaqaas uunan ansaxayninna waa laga qaadana fajaza'ahum halaaثata ajza'in uma aqraca baynahum faactaqa hnayni waaraqa arbacatan laqad hamamtu anlaa usaliya calayhi waay maxalu shaahidka saasaan ku fakeray marka wasiyada oo lagu jowr falo waa sabab keeni kara dadka ahlu fadliga ducadooda inay kaala tagaan oo ayna loogu dukanin qofkaas hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi